asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacayga waa mahad roob lasaney waxaan ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka alxamdu oo dhaqan celiska dhadhaab marka maqribkii markaan weysaystay yaan bishii arkay oo xagga gabal udhacanka arkay kadibna waan istaagay oo macalimiinta meeshaas la haynay yaan tusay macalin ka mida wuu arkay wuu qanacay markaan maqrib tukan haddana kadib yaa dhaheen waan arkaynaa bal lugta gadaal aan u dhigno markaan tukanay saddexdii rakacaan tuurnay yaa haddana gadaal macalimiinta u eegnay mar labadaan arkay waan tusay la wiil oo wiilasha hadda dhaqan codiskan u hayno oo taraawixii tahajudka naga bixiyaan ayagana way nala arkeen oo ki kale way nala qaabileen waka marka ilaah baa kugu wada xaqiijinaysa arrintaas haa xaqiijiso haya adina sheekh magacaada noo sheeg iyo bal sidaa wada aragta bisha wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ani magacay waxaa la yihahdaa xasan aadan cali waxaan joogaa magaalada dhadhaab amin maanta wakhti gabalka dhacay oo aadaanka toddoba daqiiqa ay ka dhiman tahay anigoo weys isku hayo ayaana cirka saa u fiiriyay waxaan yidhi maanta waa wakhti ay ku habbooneed marka intaanan kicin yaan ilaahay baryey waxaan yidhi ilaahay labaatan iyo sagaal baan soomay adi darta alla weyn oo waaxid baa tahay haddii bishan waxaa idhi maanta ay cirka ku jirto ilaahay itus marka waa istaagay waa arkay xaqiiqsadii maa banaankan u baxay banaanka koraan istaagay marka bishi waa arkay qoraxda yar dabadeeday ku fadhiday kor bay fiirinaysay nin asagana marka ila joogaan u yeeray wuu arkay marka bishi waan arkay alxamdulilah waan hubaa
xafiiska dacwada ee subkana magaalada dhadhaab baan joognaa sheekh ibraahim sayid bal xafiiskaan joogna waan maqlaynaa akhyaartii iyo culimmadii sheegtay inay bisha arkeen oo runtii dad lagu kalsoon yahay ah Eh, maxaad ku baaqaysaan
waxaan iskugu imaanay annakii oo culimmadii ah xafiiskeena weyn ee maktabada ku yaallo magaalada dhadhaab waxaan helnay dad oo magaalada dhadhaab ah inay bishii arkeen waxaan ka codsannay marka inay xafiiska noogu imaadaan xafiiskii baan dhex fariisannay waxay noo xaqiijiyeen inay dhowr ruux ku arkeen laba nin baa nala joogaan oo hadda xafiiska dhex fadhiyaan laakiin nin kasta wuxuu xaqiijiyey ilaa saddex ruux in ay la arka bishi marka waxaan xaqiijinaynaa markaa bishii in laga arkay magaalada dhadhaab oo ay noo bilaabatay bishii shawaal awalkeeda ay bilaabatay bishii soon furna aan soo dhammaystirsan taasaan xaqiijinaynaa bismi illaahi raxmaan araxiim cabdulbaasit sheekha cali baa la yidhaahdaa qaadigii magaalada dhadhaabna waa nahay ofiiskan hadda ka soo hadlayana waa ofiiskii dacwada oo subkem ay noo qaabilsanayd waxaan meesha ku fadhinnaa a'immadii masaajidda kala duwan ka socotay iyo labadii wiil oo bisha arkeen midna uu nin kale la arkay ku kalena uu saddex kaloo la shaqaynaysa la arkay lix qofay isku noqonayaan waxaan leenahay waa rag akhyaara oo lagu kalsoonyo magaalada laga yaqaano dadka islaamka meelay joogaanba dadkaas reerdhadhaab ah oo kenya magaalo ka mid a oo subcounty oo northeastern ku taallo xarooyinka qaxootiyahan ay ka agdhow yihiin ha ku afureen kalsooni buuxdana ha ku qabeen wiilasha annagana kalsooni baan ku qabnaa ofiiskeenna dacwada Eh, sheekh cabdinaasir bismillahi alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inta culammada ay sheegtaana la qabaa bishi waxaa la arkay laba nin oon ku kalsoonna arkeen marka maanta waxaa dhihi jira caaw waa maaragtay waa haween faaraxaad oo bisha maaragtay shabaale kow ay tahay marka muslimiin inta maaragtay maarata u sheegaynaa arrintaa inay dhab tahay ha la ogaado jasaakum allah khayr